gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale oo xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in la mamnuucay baabuurta aan taargada lahayn ee lagu dhex wato magaalada dhexdeeda isagoo sheegay in aan magaalada lagu dhex arki karin wuxuuna maamulka u qabtay muddo saddex cisho ah baabuurta aan sumada lahayn wixii ka dambeeya ciddii lagu arkana ay ka qaadayaan tallaabo adag laga bilaabo caawa saacadan aan joogno oo taariikhda ay tahay lixda bisha afaraad laba kun lix iyo tobanka waxaan u soo jeedinaynaa dadka wato baabuurta aan taarikada lahayn mamnuuc ayay ka yihiin magaalada muqdisho magaalada muqdisho mamnuuc ayay ka yihiin gobolka banaadir ma dhex mushaaxi kariyo baabuur aan lahayn sumad cid kastaba waxay leedahay aqoonsi ayay leedahay wax lagu aqoonsaday leedahay xoolaha duurka daaqaba reer kastana xoolahooda waa u sumtan yihiin sumad mid le istilaab mid le qora qalloocan mid le ul oo lagu kala yaqaan xoolaha baabuurka sumaddiisa waa taarikadiisa baabuur aan taarika lahaynna dekeda kama soo degiyo baabuurta marka gudaha la soo geliyo lambarrada inta laga furo dadka lagu waxyeelaynaayo ama nin sargaal ha wato ama mid nabad sugid ha wato ama mid shabaab ha wato ama mid kaloo si kale u wata ha noqdee baabuur aan taarika lahayn magaalada muqdisho laguma wada karo weliba fursad waxaan siinaynaa ah saddex maalmood birito khamiis ah jimcaha iyo sabtida axadda baabuurkii lagu arko asigoo lambar la'aan ah sharcigaa lala tiigsanayaa sidaas si lamid ah qolyaha taarikada sameeyo waxaan u sheegaynaa baabuur kasta ay taarika u samaynayaan ama ruux kasta ay leysin siinayaan waa in sumadiisa la yaqaanaa oo databeska uu ku jiryaa oo qofka la gara karaa meesha uu baabuurkan ka qaatay goorta uu lambarkan qaatay iyo meeshuu ku dambeeya waa in la ogaa karaa gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa awaamiirta ay soo saareen si loo dhaqangeliyo wuxuu faray laamaha ammaanka dowladda sida booliska ciidamada taraafikada iyo nabad sugidda inaysan ogolaanin in wadooyinka ay soo gudbaan baabuur aan sumad lahayn ciddii doontaba ha wadatee qofkii aan go-aanka soo baxay u hogaansamina sharciga lala tiigsan doono haduusan baabuurkaaga lambar lahayn oodan saddex maalmood aadan ka gaarsii karin baabuurkaaga meel dhigo bannaanka ou soo bixinin magaalada haddaad soo martana waxaan rabnaa hay-adaha amniga booliiska nabad sugidda taraafikada kulligood ayagana waxaan rabnaa inay shaqadooda ka qabsadaan baabuur kasta oo aan lambar lahayn baabuur aan taarika lahayn askariga uu soo dhaafa saa lagula xisaabtamayaa hadduu meesha uu jooga ku qaba waayo gaar ahaanna hay-adda taraafikada oo iyaduna shaqada sida gaarka ugu leh ayaan rabnaa inay si gaara iyadana uga shaqayso baabuur kasta waa lasoo qabanayaa xeradaa la dhigayaa ijraa'aad ama wuxuu marayaa oo la amniyo u marayaa mar uu ka hadlayay xaaladaha amni xumada ee kusoo kordhay maalmaha magaalada muqdisho waxa uu sheegay inay rumaysan yihiin in dilalka iyo weerarada qorshaysanba lagu fuliyo gaadiidka aan nambarka lahayn ee lagu dhexaysto muqdisho taasoy adag tahay sida uu yidhi in la ogaado qofka wado amaba iska leh soaan la wada soconnaba in badan oo ka mid ah gawaarida waxa lagu qarxiyo ama dadka lagu dilo inta badan waa gawaari ka mid ah gawaarida magaalada muqdisho dhex mushaaxaysa laakiin nasiib darro waxaysan lahayn lambarkii loogu aqoonsan lahaa ama taarikadii hadba sida loo yaqiino gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa shirkiisa jaraa'id dhanka kale caddeeyay inay dib u soo celiyeen qaadashada kaararka aqoonsiga isagoo ugu baaqi shacabka inay qaataan kaararka aqoonsiga ee muwaadinnimada si amniga loo xaqiijiyo qofkii aan qaadanna uusan muwaadin sax ahayn dadka laftirkooda sumaday leeyihiin lagu gara kara waxa uu yahay adduunku wuxuu yaqaanaa qofku waa inuu dhikaar leeyahay la yaqaano goortau dhashay meeshuu ku dhashay taariikhduu soo baxay waxaasoo dhan la yaqaano waxaan rabnaa dowladda hoose haddaan nahay inaan dib u soo celinno sestary minishibiyo inaan dib u soo celinno ayaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo zaynab abuukar v o a muqdisho